deegaanka buulo bartire waa mid ka mid a deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo waa deegaan ay degan yihiin dad badan oo barakacyaala kuwaas oo saameyn badan ay ku reebtay saameyntii isbeddelka cimilada oo guud ahaan dalka ku dhufatay kuwaas oo siyaabo kala duwan ay u saamaysay dadka dadka ku nool deegaanka buulo bartire ayaa ah kuwo kasoo barakacay deegaano kala duwan oo ay ka dhaceen abaarihii ku dhuftay dalka iyo daadadkii sixigay ee ka dhacay deegaanada jubbaland iyo meelo badan dadka ku nool deegaanka buulo bartire ayaa waxay sheegeen in baahiyo kala duwan ay ka jiraan deegaanka oo ay ka mid yihiin inaysan haysan xaruntii maamulka deegaanka ay ku kulmi lahaayeen iyaga iyo maamulkooda iyo in deegaanku ay ka jirto wadda la-aan iyo weliba leerarka ku shaqeeya cadceedda oo aan deegaanka lahayn haddaba waa kuwan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanka buulo bartire oo ka warbixiyey baahiyaha kala duwan ee ka jira deegaanka waxaan cabashada aan ka cabanayna buulo bartire guddoomiyaha waxbuu ka sheegay odagaas kale waxbuu ka sheegay intii iideed xagga amniga waa aada uga fiicannahay waxaa jira baahi fara badan oo deegaanka buulo bartire isqaba guddoomiyaha waa sheegay meel lagu kulmo gurigaa nima iskale meel lagu kulmo xafiisa ma qabno tuulooyinka intaa meel aan lahan xafiis aan lahan male annagu waa xafiis la-aanaa nahay hayta hanooga imaado amnisa hanoo kale hanooga imaado dowladda hanooga timid xafiis ma qabno leerka in yaraa la keenay magaaladii tii kora dhaaf tii hoosees ma gaari waayo waxaa muhiim ah bulshada inay wada shaqeeyaan amnigu markay wada shaqeeyaan ayaa amniga uu sugmi karaa qof aan amni haysanina dee wax kastoos haysto caafimaad kastoos haysto cunto kastoos haysto hooy quruxsanoos ku jiro oo dhan amni hadduu haysanin qofkaasi waad ogtihiin inay waxbarasho lahaan karin dadkeedana si wanaagsan isku noolaan karin amni haddaanay lahayn alxamdulilah amniga waa ka fiicannahay dhanka kale guddoomiyaha deegaanka buulo bartire isaaq cabdulle ayaa isaguna waxa uu si guud uga warbixiya baahayaha kala duwan ay qabaan dadka ku nool deegaanka buulo bartire deegaanka buulo bartire oo hadda ku sugannahay nabadaa ka jirta dhibka ma jiro xagga amniga waa boqolkiiba boqol waay waa seef waay qabada deegaan waa iska jirjiraan oo ka mid tahay leer la-aan oo mugdi e laba wadda la-aan oo nooga dalan tahay waddada deegaanka intaa la eg waa maalin walbaba sida waddada aduu haysa waa soo xirmaysaa fatahaadiha dhulka ku dha'aan godash waa qodqodeen waxaan sida badan ku buuxina badeelle iyo garweyne iyo jawaana dad laga soo arooriyey iyo ku buuxina sida badan jaaniskan iyo mid lamida ma helin hadda ka hor oon kaga hadalna baahiyadaas waxaan codsanaynaa aan ku codsanaynaa wasaaradda amniga iyo dowladda iyo cid walba qosaysa deegaanka buulo bartire inuu loo hela la mugdiga ka baxa